deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa ka dilaacay xanuun cusub kaas oo ay sheegeen dadka deegaanadaasi in ay dad u geeriyoodeen sidoo kalena dadka uu soo ritay qaarkood ay isbitaalada yaalaan xilligan deegaano hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa ka dilaacay xanuunkan la yidhaahdo gowracatada kaas oo dad badan soo ritay sida uu sheegayo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka bajeela oo hoostaga degmada hobyo waxa uu waraysi siiyey warbaahinta isaga oo ka warbixiyey xanuunkan iyo xaaladaha kasoo cusboonaaday xanuunadaasi way jireen deegaanadana way ka dilaaceen deegaanka waa ka dilaaceen dad baa u dhintay dadna hadda u yaalaa waxaana waxaana lagu sheegay xanuunka la yidhaha gawractada xanuunkaas walaalow tirkoobka hadda sideed qof baan haynaa laba qof oo ka mid ihi sideeddaas qof way baxday intii kalena hadda qaar gaalka ayaa lagu dabiibahayaa qaarna hadda deegaanka aan kaala hadlahayay joogaan oo lagu daaweyna jiraan laba qof baa u dhimatay caruur ah xanuunkaas waxaa lagu sheegay inuu xanuunka la yidhaha gawractada uu yahay qofka dhuunta bararaysa neefta ayaa ku xirmaysa sidaasuu ku dhimanahay marka sidaas wax uu laqi kara ma jirto haba yaraatee marka neeftaaba jiqle bar dhuunta hunguriga laga qabanaya adugu sida ay dadku sheegahayaano hadda aan ku aragnay hunguriga laga qabanhayaa waa bararhayaa wax uu laqi kara ma jiro marka sidaasaa dadka ku dhinteen kuwa hadda la daaweynayana saasaa loo daaweyna aidiid maxamed barqadle gudoomiye ku-xigeenka deegaanka bajeela ayaa waxa uu codsaday in gargaar lala soo gaaro si wax looga qabto xanuunkan oo uu sheegay inuu faafayo xilligan waxaan jeedinhayaa baaq si deg dega in naloo soo gaaro oo dadkaas deegaanka bajeela iyo nawaacigiisa kudha ku dhaqan lala soo gaaro caafimaad ilahay caafimaad ilahay caafimaadka baxshee xanuunka gowracatada ah ayaa kol hore laga helay deegaano ka tirsan gobolada shabeellooyinka iyada oo dad shacabihii halkaas ugu geeriyoodeen xanuunkan ayaana guud ahaan dalka ku cusub waxaana xanuunkan uu welwel xoogan ku abuurayaa bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka dilaacay